gudoomiyaha degmada hodan cali fahle ayaa kormeer ah kusoo maraya degmada hodan si uu u hubiyo xaalada nadaafada ammaanka iyo bilicda deegaanka kormeerkani ayaa lagu eegayay dhismaha wadooyinka goobaha lagu soo ururiyo qashinka iyo adeegyada bulshada isagoo sidoo kaleetana la kulmay shacabka si uu ugu dhagaysto cabashooyinkooda iyo talooyinkooda tallaabadani ayaa muujinaysaa dadaalada uu gudoomiyuhu ku doonayo in uu ku hagaajiyo nolosha iyo jawiga magaalada runtii farxaday noo taha caawa inaan aan kormeerno horumarka degmada hodan qaybo ka mid ah oo aan ku soo kordhinnay laamiyo cusub ooan weli la xarig jarin iyo layrarka cadceedda oo aan meelo badan oo degmada ka mid a laga hirgeliyey runtii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maamulka gobolka banaadir oo ugu horreeya guddoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenadiisa gaar ahaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo caawa si gooni ah n guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud iyo agaasimaha soolarada waxaan sidaasoo kale u mahad celinayaa dhammaan shacabka iyo maamulka degmada hodan oo ay ugu horeeyaan hay-adaha ammaanka runtii caawa waxaan u kuurgalnay xaaladda ammaan iyo midda nadaafadda iyo laamiyada cusbaa sida ay yihiin waxaan rabnaa degmada hodan mar walba tusaale ayay tahay tusaalahaasna waxay ku noqotay waa shacabkeeda iyo maamulkeeda iyo hay-adeeda ammaanka oo isku duuban dhammaan waxaan ku ammaanaha uga mahad celinaa inaan dad kala duwan oo ka shaqeeya horumarka degmadan ay leedahay degmadan waxay haysaa adeegga bulshada ugu badan maadaama ay isticmaalaan dadka ugu badan ee gobolka banaadir degmada hodan hadday tahay isbitaalada hadday tahay jaamacadaha hadday tahay iskuullada hadday tahay adeegyada kale ee ganacsiga sida hoteelada iyo meelaha kale oo bulshada isugu timaado sidaa darteed waxaan u baahannahay inaan habeen iyo maalin amnigana u taagnaano annagoo isku duuban inaan u taagnaano nadaafadda oo guddoomiyaha gobolka aragtidiisa uu la yimid ee cusub inay nadaafaddu tahay halbowlo u tahay bulshadan oo ay u tahay nolol inaan nadaafadda waardiyeyno oo sida laamigan tarabuunka oon caawa joogno waa tarabuunka halkaan qofkii isdhahaya waa meel kale caawa waxaan joognaa waa tarabuunka noloshaan sidii tarabuun beri ahaa jiray iyo siduu caawa yahayna waa la ogyahay haddii caawa tarabuun saan yahay oo ganacsigan laga sameeyey isbitaaladan beertaanna laga beeray oo ujeedaan laamiga dhexdiisa waxay la tahay waa gara kartaan inta kale degmada say tahay waa ku faanaynaa inay bulshadanadu ay ka shaqeeyaan mar walba horumarka gudoomiyaha degmada hodan ayaa maalmihii ugu dambeeyey wadayo dadaalo lagu horumarinayo bilicda degmada hodan